bangigan waxaa la yidhaha premier bank waa baan islaamiya oo ka diiwaan gashan fursadna ka haysta baanka dhexe ee somaliland oo buuxiyey dhammaan shuruuddii looga baahnaa banki in waddan ka shaqeeyo waa baan cusub oo iminka doonaya inuu somaliland kusoo kordhiyo adeegyada baankii casriga ah tusaalahaan oo kale dee bangiga hore way jireen oo maka tusaalahaan oo kale markaynu idhaahno dee bangiga dhexe marka laga yimaado dowladdu maamusho bangiyo brivada way jireen oo dee shaqeynayay muxuu kaga duwan yahay bangiyadaas oo kale baankan istan hore sheegay waa baan islaamiya marka baananka hore waddanka jirana baanan islaamiya haayeen horta dhinaca ugeegihii baananka jira wuxuu kaga duwanaanayaa baanankii hore baankani waa baan adeegsanaya technology casriga oo adeegyada baanka lagu gudbinayo waxa kaloo aanu doonayna inaan waddankeeno xidhiidha caalamiyo baan ahaan oo aanu doonayna inaanu aanu uga faa'iideyno bulshada somalilan adeegyada maaliyadeed ee baanka annagoo u fududaynayna inaan isku xidhno dhaqaalaha somalilan iyo dhaqaalaha caalamka adeegan maanta aanu soo bandhignay ee ummadda aanu u daha furnay waxa weeye mashiinka lacagta lagala baxayo oo ah qof kastitaa master card ama visa card in lacagtiisii ugu jirtay xisaabtiisa uu kala bixi karo waxaan maanta marka aan ugu talagalnay dadka qurbajooga ee reer somalilan ee imanaya waddanka iyo dadka ajaanibka ee ku nool somalilan in ay u isticmaali karaan aaladan a t m-ka in lacagahoogii ugu jirtay baananka caalamka ay kala bixi karaan sidoo kale waxaanu ugu talagalnay in dadka ku nool somalilan iyo shacbinaha somalilan oo dhan ay ka faa'iidaysan karaan baananka adduunka ee kale iyagoo isticmaalaya kaararka master card iyo visa card tusaale ahaan oo kale ardayd oo kale waxay awood u heli doonaan in ay ku dhigtaan jaamacadaha adduunka iyagoo waddankooda jooga iyagoo isticmaali doona master card ama visa card oo ay fiid oo kale ay ku bixinayaan tusaale ahaan oo kale hadday buug u baahan yihiin oo kale way kusoo iibsan karaan sidoo kale ganacsatada somalilan oo kale waxaa suurtagala inay ka faa'iidaystaan adeegan oo ay kasoo iibsadaan badeecadaha ama alaabtai uga baahan yihiin dibadda
bulshadoo kale waxaa laga yaabaa de inay noqoto wax ku cusub marka la leeyahay a t m kan oo kale walow dee dadka qurba joog oo kale ay garanayaan waddanka gudihiisa oo kale maxaa uga suurtogeli karaa ee uu dee muhiim uga noqon karaa ee bulshadii kuwii dalka gudihiisa joogay iyaguna ay ka faa'idi karayaan horta adeegan dunida o dhan wuu ka jiraa oo waddan wadanoo dunida ka jira wuu ka jiraa waa qaab ka mid a qaabka baymentiga ay yidhaahdaan ama lacagta waxa wey lagu bixiyo oo ah in loo fududeeyo qofku in xisaabtiisii uu waxna uu kala bixi karo waxna uu dhigan karo marka bulshada wuxuu faa'iido u yeelanayaa waa qaab lagu waxa wey lagu sukuir gareeyo qaadashada lacagta ta kalena sidan sheegnay wuxuu isku xidhi doonaa dhaqaalaha iyo baahiyaha waddan gudihiisa yaal iyo dibadda tusaale ahaantaynu sheegno kale online shopping oo kale waxa weeye wuu fududayn doonaa
reliability oo kale ama markaynu eegayno kalsoonidiisa iyo inuu dee wax mar kasta diyaaro la heli karayo adeega qofkii uu ka fushan karaya inuu yahay iyadoo taas iyada sugaysaan inuu noqdo wax lagu kalsoonaan karo o lagu tiirsanaan karo
horta muddaanu soo tijaabinay oo uu socday markaa waxaan odhan karaa boqol kiiba boqol waa adeeg laisku halayn karo oo mar walba shaqaynaya